qoysaskan oo ku nool tuulada sheelow oo ku taala duleedka galbeed ee beledweyne ayaa xilligan waxaa soo wajahay xaalad nolol xumo dadka ku nool tuuladan ayaa waxaa go'doomiyey biyaha ka soo fatahay webiga shabeelle waxaana haysata baahiyo ay ka mid tahay raashin la-aan iyo caafimaad darro qaar ka mid ah qoysaska ku nool tuuladan ayaa reediyo baarulu uga waramay xaaladooda nololeeda xaafadan aa ujeedaan gebigeed waa laga soo baxay biyihii galay intaa laga helay biyihii xitaa loor oo bi waxay ku xiraan wax ay haystaan malahan haye meesha dadka waxaa isku imaaday dad magaalada ka soo qaatay afarkaa camal marka dowladda reer shabeelle baa horsha waxaa ka codsanayaa dadkan macnaha in macnaha il gooni ah ay ku soo fiireen ay ku soo fiiraan dadkan waa go'doomeen maanta ninkii magaalada joogo meel meherad oo waxaa jirta oo macnaha oo wax loo gadaayo dhabaxal ninkii haysta waxba ku gadanaa maanta waxay haystaan waxay ku gadanaa male ay siir ma haystaan ba wax ay haystaan male marka waxaa ka codsanayaa maamulka hirshabeelle dadkan in macnaha la soo eego waa u jeedaan meeshan dadkan waa go'doonsan yihiin annagoo nagala soo qaxay haddana saan biyi maxaa taranka saaid u sii bateen xaafaddin deganeen waa kusoo wada baxnay xaafaddaana kaamkana laba kun iyo shan boqol ay deganeen dad ay deganeen aan kusoo dul baxnay xaafad calaa guri kastaba waxaa lagu jiraa qof kasta waxaa ku jiraa shan qoys amaa lagu jiraa calaa guri calaa qol kastaba maxaa ama eeriga ama ama godomaar kastaba calaa shan qofood shan qoys amaa meesha loogu jiraa marka walaal macaanow meeshan waa lagu dhibaataysan yahay hay-adda hirshabelle waxaan hirshabelle waxaan waan weydiisanaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda ay naga soo gaarto waxaan haysana ma lahan biyi waa kan sanadkan masaa u xirayna waan ku daalnay raashinkii waa aad zaa'id oo qaali u noqday loorkii labaatan iyo shan doolar maraaya raashin meel ka soo gala ma lahan waxaan codsanaynaa walaalaha muxsiniinta inayna soo caawiyaan ay naga soo gaaraan meeshan bac la hogto bac oo roobka laga okoro ma lahan busto ma lahan waxa ilaahay biyo biyihii way wasaqoobeen wax walbaa ka talaacay marka waxaan codsanaynaa dadka walaalaha muslimiintaa oo annaga maanta na dhaama inayna soo garab istaagaan weligooda wayna soo garab istaagi jireen laakiin maanta ayaannu u baahannahay inaan la soo garab istaago maxaa yeelay waa u jeediin maanta dhibaatada meeshaan ka taagan waatan biyihii waa la xidhay sidaanaa loo xidhay way soo baxsanayaan diwaan lagu xidha ma lahan maxaa lalahay raashiinkii qaali u noqday loorkii oo sokortaa wuxuu marayaa soddon iyo toddoba doolar oo maraya bariiska wuxuu marayaa labaatan iyo shan doolar wax loo dhowaan kara ma jirto maanta maanta ayaan u baahannahay in nanal kaalmeeyo haddii kaalmo aysan jirto tuulada sheelow ayaa ku taalla duleedka galbeed ee beledweyne waxaana degan qoysas isugu jira beeraley iyo xoolo dhoqoto kuwaasi oo hadda saameyn kala kulmay fatahaadda webiga shabeelle